maalin maalin lagu farxee mudan iyo marwa meherkoodii dhacay
midabtees la hela sacab iyo mashxarab madashuu aroos
wamahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwa meherkoodii dhacay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan saaxiib yalidinkiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si walbao caawa inii soo gaaraya maqalkeenna waxaad ku soo dhowaataan kuna soo siqdaan kuna soo durugtaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee muusiga iyo salaamaha
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan oo meel kasoo joogtaanay si kasoo noo maqal dhagaysanaysaan mar kale iyo mar kaleba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha iyo xamaasada badnaa ee mustakiyo salaamaha cabdirashiid filsane waa sida aad sheegtay caawa waa habeen ay khamiisi sii baxayso jimca ayaa soo gelaysa maajna waa siddeed iyo labaatan sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee muusiga iyo salaamaha oo inta badan saaxiibada radio cadaado aan jaaniska kusii jirnay haddii ay jiraan cid ay salaamayaan cid ay taaniyad aroosu dirayaan cid ay markaasi meher ugu hambaliyeen intaba saaxiibada ayaa caawo kale fursadda inta ugu badan filsan ay siinaa oo jaaniska barnaamijka oo inta badan nagala qeyb qaata haddii aale dhanka fariimaha iyo sidoo kale wicitaanka barnaamijka caawa saaxiibayaal saacadda wada ka baxayo wadajir waxaan kula socodsiinaya oo kale ah filson muuse yuusuf iyo iyo weliba cabdirashiid cali maxamed dhanka farsamada garlaaneed waxaa ka qaabeynaya saaxiibkeen xasan axmed maxamed hase aatee barnaamijka sida caadada ahaan waxaan ku daafuranaynaa islamarkaana dahyo oo daba kaga roganayna mid kamid a kaalimaha sugaanta balse caawa filson ay su-aal baa ka taagan oo daafurkama cabdirashiid baa soo qabanaya mise adiga mise farsimaqaankaaleeda caawa u daynayna cabdirashiidoo wax badanaad kolley iga boobtay waa heesta markaasi daafurka barnaamijka balse markaasi heesta aniga caawa kolley anigaba caawa ay ka shidan tahay marka waxaa leeda caawa anigaa soo qabanaya heesta cagkaas iyo aniga laakiin daafurka ani ma la ii daayo caawa dhextaalka iyo waxaan kala bal adinkuu raadiya maya caawa guriga halkaas buu usii jaleecayo maba dayi kara caawa daafur badan baad iga boobta marka waa ku hayaa
aad baad umahadsan tahay filson saaxiibayaal barnaamijka dib ayaan iskugu soo laaban doonaa oo waqti badan ayaan markaasi islaan qaadan doonaa sida ay sheegtay caawa daafurka waxaa markaasi dalbatay ama markaasi qaadatay filson muuse yuusuf iyadu barnaamijka caaway markaasi iladaad hinaysa waxayna markaasi filson ay soo qabanaysaa iyadii weliba farsamo yaqaanku heesa la yidhaahdo dhabar adayga ku luuqeeyo fanaanka maxamed tubale ka bogasho wacan dib ayaan iskugu soo laaban doonaa saaxiibyaal
sabtaha islaha islaha hadhawe miya weli dadhabaya dhowrayaa wax iga maqan miya weli dadhabaya dhowrayaa wax iga maqan mise dharaarihii wacnaaba waqtigoodu dhiman yahay miya weli dadhabaya dhowrayaa wax iga maqan miya weli dadhabaya dhowrayaa wax iga maqan mise dharaarihii wacnaaba waqtigoodu dhiman yahay
You never get bored with Kabadai Films.
inkastoo dhacdiyo xanuun igu dhigin ayaamuhu inkastoon dhabar adaygoon jacaylkuna idhaansaday inkastoo dhacdiyo xanuun igu dhigin ayaamuhu inkastoon dhabar adaygoon jacaylkuna idhaansaday inkastoo dhalaan sidii dhooldhooliyo siday wacadkii dhexdeenna allaha allahaanayuu dhicin inkastoo dhalaan sidii dhooldhooliyo siday wacadkii dhexdeenna allaha allahaanayuu dhicin miya weli dadhabaya dhowrayaa wax iga maqan miya weli dadhabaya dhowrayaa wax iga maqan
miyaan weli dhadhabaya dhowrayaa waxay ka maqan waan filayaa saaxiibo badan oo adinka in ka midana weli ee madaxa lasii ruuxaysaan heystaa siduu ku luuqeynayay fanaanka maxamed tobanle oo markaasi ee lagu magac daray dhabar adayg haye filson nin- inkastoo ay- aa ujeeday heysta inaa markaasi si qaas weliba ula dhacsanayso ee markaasi madaxa iyo dhegta iyo adiga dhanba aad aa ula socotay heysta n cabdirashiid oo heestaba kolley inaba caadi maahayna wixii markaasi fahmayaa fahmi karaa adigaas cabdirashiid oo maan isdhahayay markaas aad een, dhankaas iyo daafurka aad markaasi aad kala markaa kaga hormartidba Mhm.
oo adigaasba markaasiba markaad ujeeda heestiiba iga- iga fakadayba marka waxaas ninkaam heesta kaa dafaa waxbaan ujeeday naklol marka waxaa leedahay hees waa hees fariina sida ka muuqataba saaxiib badan oo aan rajaynayeen in markaasi ay markaasi heestaasi la dhacsan yihiin heestaas iyo heeso kale oo ka badanba ee kolley filsan saaxiibada caawa aan u haynaa oo haddii waqti inoo saamaxo barnaamijku waa barnaamij ee dheer oo markaasi muddo saacada een hawada ku jiri doona haddii eebon raalli ka noqdo saaxiibada sidoo kale waa ka qayb qaadan karaan bal dhanka een wicitaanka ee teleefonka ay kaga qayb qaadan karaan haddii filsan aan la wadaag- aan la wadaagto dhegeystayaasha een, waa tahay cabdirashiid oo caawa inta badan ee dhegeystayaasha ee sidaad ogtahayba barnaamijka wanala faaqidi doonaan Mhm.
inta hawada ku jiro marka een, dhegeystayaashuba siday kaga barteen ba awal barnaamijku waa barnaamijka muusiga iyo salaamaha inta badan asxaabta kala maqaniyo Mhm.
kolley waan uh, ogtahay oo- salaamba hawada laisku Eh, marsiinaya qofkii oo- dadka luqluqyada iska fiirinayo Mm, oo- oo- kolley waxaa laga yaabaa inay bahasha cadaato marka inkastoo inkastoo aan ogahay salaantaada adigu waa soo horumarsatay Mm, aniga baasheeda oo stuudiya ay taalay Haye.
marka cabdirashiidow bal dhankaas iyo wicitaanka dhegeystayaasha ee lamarkay nagala qayb qaadan karaan waa furo lix lixdan iyo sideed sideetan iyo laba eber lix ayay wicitaanka tooska nagala qayb qaadan karaan waa furo lix lixdan iyo sideed sideetan iyo laba eber lix bal dhankaas cabdirashiid fariimaha hal mar haddaa ku celiso filsana wicitaanka intaana ka bixin Een, waa furo lixa lixdan iyo sideed sideetan iyo laba eber lix ayaan marka dhanka kale haddaan irahdana waa sideed sideed lix lix laba boqol iyo lix Mm, waad mahadsan tahay waan filayaa eh, dhegeystayaal in lambarkaasi fahanteen waa wicitaanka oo keliya lambarkaasi sidoo kale fariimaha waxaad kusoo hagaajin kartaan oo barnaamijka ka qayb qaadan kartaan furuhu waa labo eber labo shan shan sagaashan lix mar kale haddaa ku celiya lambarka fariimaha caawa saaxiibayaal furuhu waa labo eber labo shan shan sagaashan lix marka ugu dambeysa oo, eh, lambarka fariimaha labo eber labo shan shan sagaashan lix ayaad markaasi fariimaha kaga qayb qaadan kartaa waa fariimaha oo keliya lambarka wicitaankana kolley filson baa inay sheegto oo lambarkaas ayaad wicitaanka kaga soo qayb qaadan karta durba eh, filson saaxiibada wicitaanku ay soo bilaaban dhanka een, wicitaanka haddii aan janiska siino kolley fariimaha qudhoodana waan siin doonaa waa tahay cabdirashiid oo kale dhegeystayaal in badan waxaad moodaa barnaamijka sugi waayey marka waxaan leenahay inta badan waad nagala qayb qaadan doontaan barnaamijka waad nala faaqidi doontaan oo nala faaqidi doontaan balse dhegeystayaasha sida tooska qabka ugu jira ayaan jaaniska sii doonaa dhegeystaha ugu Mhm.
horeeya ayaan markaas cabdirashiid u baaqaya iyo sidii ee, siduu nagala qayb qaatay barnaamijka halo halo dhegeyste soo dhowo dhegeysta magaaga halkaad nagala soo xiriiraysid waa tahay dhegeystahaasi waxaad moodaa Qadka ka cabdirashiid go'aya.
Mm, inaan ismaqli weynay Mm, waad mahadsantaha firsana kolley ee saaxiibo badanna sidoo kale ee fariimo ayay nala soo wadaagayaan dhegeystaan hadasi assalaamu calaykum sisi barashka iyo filsa degan waa samiira codsi heystii deeqa afro ee snapchatka ayaa la leeyahay malaha een, samiira fariin bay wadaayo snapchatkii qofba raas baa lagu jiraa assalaamu calaykum waa layla laki oo joogtaha godin labe Ee, marka hore waxaan islaamayaa ee, muslimiinta eh, dhan ayaa la leeyahay meel kasta ay joogaan cabdirashiin anigu waan waxaan markaasi caddaysanaya ayaa laleeyay baskayga waxaan si qaasa oo kaliya laaba u salaamayaa cabdirasaaq axmed salaad inolow bilaahi codsi heestii deeqa afro ee saaxiib anigaa ku jecel sax dartaa caashaqa lahay Lahay kax.
kax haddaa haddaa ay tiraahdana bax mhm. waa hees fariin ku socota kolley waan ku ciyaari doonaa haddii ay baraalli ka noqdo fariinta aan raacsado intaan aadin ee dhanka wicitaanka assalaamu calaykum baada idaacadda cadado waa samsam samaara oo joogta xaafadda karaama waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan een, gaar ahaana saaxiibadii oo kale caaisha caaliya zamsam sidriya iyo sidoo kale sawdo ee saqaruti good by anakuna habeen wanaagsan ayaan kuleenahay dhanka ee, wicitaanka janiska ayaan sii Waa tahay.
doonaa bal dhanka wicitaanka si saaxiibo badan waa ujeeda way soo wacayaan ballankaasi wicitaanka ayaa anaguna u jilici doonaa markaan dhegeystaha sida tooska qadka ugu jira halo halo dhegeysteen calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow magaca yarkaad nagala soo xiriiraysa adigoo codkaaga sar noogu qaadaya waa tahay luul soo dhowow barnaamijkaad la socotaa waa tahay gudagal kolley barnaamijkood ujeedaa waa barnaamijkii musiga iyo salaamaha kolley dhalinyarada iyo inta badan oo markaasi jecelnaysa salaamaan iyo waxyaalo badanba markaasi iyo kama maqna meesha bal soo dhowow waa tahay Mm. ma jiraan caawe qaas ma jira qaas kolley meeshaan cabdirashiid ninayra waa dhaarsan yahay wuxuu leeyahay een, gabdhuhu xagga shabaqa u daadsan
weli weli difaac bay ku jirtaa filsana sida muuqata waa waa gabdho waa isdifaacaya inkastoo ah, t- eh, t- eh, barnaamijkii toddobaadkii ugu dambeeyey saaxiibadu eh, siba eh, hablaha ay si qaas u salaamaya asxaabtooda ay caddaysanayaan hadda waxaa moodaa inay weli eh, markaasi gabad ku jiraan marka kolley waa arki doonaa eh, meesha caa u dhacdo dhanka wiilasha habeenka dhaweed eh, gabdhaha baa geesinimada badan muujinaya assalaamu calaykum waa idin salaameen dhammaan bahda een, idaacadda cadado gaar ahaana cc marashka iyo filsan naymku waa fardowso joogta magaalada cadado gaar ahaana een, bakina waxaan salaamaya dhammaan soomaali weyn meel walba ay joogaan codsi haystii yasiinow aragtidaada nolow cod waxaa la leeyahay nolow ma fahmin waxa dambe oo lagu soo diray mahadsantaa fardows oo aan ku ciyaari doonaa haddii eeba weyn raalli ka noqdo een waqtigeedu inoo saamaxo heesaa dhegeystayaasha inta badan waxaa isku dayeen inaan markaasi codsigooda aan tixgelino oo waqti intuu noo saamaxo filsanay aan markaasi u ciyaarno kolley wicitaan baa jira oo aadna loo soo wacaya waa ujeedaaye dhanka wicitaanka u jalecnaa markaan filsan saaxiibo badan baa qadka ku jira anagu markaasina ee codsayaasha dhegeystayaasha tixgeli doona waan tixgeli doonaa oo hadba sidii dhegeystayaashu noga soo codsadan ayaan u ciyaari doonaa haddii aan raalli ka noqdo inkasta ujeeda haddii qudhaado caawa labiskaagu waa baxayaayo malaha aroos iyo meher meela ka timid maaqaan waxbaa soo martay Ah, marka arooska waa laga- waxaa ka horeeya waxaa laleeyahay meherka bal meherka la hormarya cabdirashiid bal dhegeystaha si tooska khadka ugu jiraya jaanis ka sii doona halo halo calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow dhegeysta magacaalkaad nagala soo xariraysid saacadihi barnaamijka waad la socotaa waad la socotaa barnaamijka waa tahay anaguna mid lamid ayaan anawaduna hawada kugu soo mari doonaa ee haddaad barnaamijka la socotay gudagal waa tahay si qaas qaas ba qaas baa la doonaya qaas ma jira caawa
Ca- caawa la isayaa leyn cabdirashiid lira caawa dhaarsan yahay saa ujeedo indha kulbaa ka muuqda
haya caawa qaas ma jira miya aad baad umaasan tahay allah soo sahl ayaan leeyahay haddii markaasi eh, la qarinayo malaha mar buu soo bixi doona firs waxa kastoo la Mm, qariyo cabdirashiid oo intaas ku gangamanaysayo laakiin filsan adiga habeenkiis dad baa qaas baa weydiinaysa adiga qaaskaaga aw ma jira miya qaas ma salaamaysid aniga qaybaha dambe barnaamijkan waa ku qaada dhigi doonaa oo la Malaha- qaasiyo ma jira waa iska soo bixi doonaa afkayga baa kala baxda malaha anayaa iska kaybareejeynaysa aniga qudhaydu qaybaha dambe a shaaci doona qofka qaas u salaamayo iyo weliba caaw dhegtayaa laga qaadin waa inta qaaskayga qaybaha dambe qaybaha inkastoo dambe waa isku soo haraynaa cabdirashiid waxba waa qaryaanili laakiin caawa waxayga waa candaynaya war qaris ma jiro si cad baan weliba si qaasa oo kaliya laaba u salaamaya fariintan ayaan siinaya kadib codsiga ayaan aadi doonaaye waa idin salaamay walaala qaaliya filsan degan iyo cabdirashiid cali maxamed naymku waa maandeeq cabdi ku sugan xaafada bakiin cawada halkan waxaan ka salaamaya dhammaan saxafiyiinta ka howlgala radio cadaado iyo familigayga oo ugu horeeyaan hooyo iyo aabbo iyo walaalo oo kale ah maxamed cabdi ayaan cabdi oo ku sugan muqdisho iyo sidoo kale asxaabteyda aan jecel lahay shamso maryamo naciimo aamino habeen cid waxaa la leeyahay habeen ciddaan daa ma fahmin fariintaasi qeybaha dambe ee waxaa moodaa inay isku dardarsan tahay Een, saaxiibada kale ayaan weli fursadda sii siinaya doonaya barnaamij ka qayb qaataan balse markaan filson waxaan jallacaya dhankii dalabka waxaan ku hormarayaa dalabka gabadhii godi laba nagala soo xariiraysa deeqa afar saaxiib anigaa ku jecel Anigaa sax ku jecel.
darta caal shaqa la'ahay kax haddaa itiraadana u bax dhidid baan iga oran shax marka bal dhidid baa ha shaxleeya Bal iyo waa bal taas.
ka bogasho waa- ka bogasho wacan eh, inkastoo aan aanan haynin gabadhii nagala soo xiriirta godi laba balse dalabkeeda waan u ciyaari doonaa waa tahay
saaxiib adigaa ku jecel sax dartaa caashaq lahay kax haddaad diraaman ubax jirkaba jirkaba dhidid baa ka waroonfax saaxiib adigaa ku jecel sax dartaa caashaq lahay kax haddaad diraaman ubax jirkaba jirkaba dhidid baa ka waroonfax hurdadaa sida tus bixiita xishigaa uga deji sidiisha jacayl daawicin sibaa ah aniga anigaa igu riday habeendhax hurdadaa sida tus bixiita xishigaa uga deji sidiisha jacayl daawicin sibaa ah aniga anigaa igu riday habeendhax qalbiyow qalbiyow wixii xunba kaba nax macaan laanu baxla ii ruux isagaa iga mudan inaan
heestaasi ee saaxiib anigaa ku jecel sax ee deeq afra ku luuqinaysa waxay dalab ka mid ka mid a dhegeystayaasheena gudel nagala soo cariirtay filsan intaana ka bixin waxaan sidoo kale raacsanaynaa ee dalabkii dhegeystihii samiira oo iyadu nagala soo cariirtay mid ka mid ah xaafadaha magaalada jancadad ee xarunta baarlamanka galmudug inkastoo xaafadii magacii aan haynin balse samiira heestii ee snapchat ee isla deeq afro waxaan leenahay ka bogasho wacan waa tahay
samiro ayay dalabkeeda ahayd waan ka raalin gelina uma dhamaystiri karno markaas filsan dhegeystayaasha oo saaxiibo badan ayaa na sugaya balse heysta dibadda ugu laabana wax yar waxaa ku jirtay hal baan kuu sheegayaa facebook han igala soco basawerkana ihibay kalsoonidu haba hirgashe malaha mar haddaa facebook iyo basawerkiisa iyo laysku hibayni kalsooni ma jirto malaha marka kalsooni waxaa la leeyahay waa yaraatay horta filsan weriga ma lu yidhi basawerka ihibay mise mise hibayn lahayd haddii lacala lagu yidhahdo maya wa- intaasi waxaan leeyahay horta inta facebooka ma aragtin oo xogaa luuqluuq marowga ugu jirta marka ka mid maayo waxaan leeyahay eh, waa yarahay weliye marka Bas maba werka- maba gaarina soo Ha, wadaa maba gaarino markii aan gaaro kadib baan hibay doonaay
waa waa- waa laskaga dabay togaan arrintaas kaama yeelin kolley eh, cumar saxiifan asiga qudhiso caawi siduu nagula sugan yaho Eh, labiskiisana waa baxa malaha waa Caawa.
Mm, inkastoo waa- waa- waa ogha wuxuu oran doonaa anugu kuma jira baabkaasa laakiin malaha malxiis buu soo noqda isaga markaasi sharaxaadda laga rabaa oo sharaxaadda bixinaya balse cumar intaana aadin dhegeystayaasha wicitaanka eh, hal iyo labo eh, bal ku hormar filsan Mm, ayaan sii doonaa waa tahay dhegeystaha si tooska qadka ugu jira ayaan jaaniska sii doonaa halo halo
assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow magacagyaalkaada nagala soo horreysid waa wangaas oo ku sugan magaalada cadaado gaar ahaan madaxtooye waa tahay waad la socotaa barnaamijka
aad iyo aad soo dhawow bal gudagal haddaad la socotay abaaye waxaan salaamayaa shaqaalaha idaacadda raadiyow cadaado waa tahay annaguna Wadaag.
mid lamid ayaan kuu soo mari doonaa hawada anagoo ka dhammaan wakil meel kastoo ay joogtana waan salaamayaa waa tahay
si qaasa waxaan u salaamayaa gabar aad aan u jecelahay ayaan salaamayaa magaceeda la yidhahda deeqa dahab oo ku sugan meel aan sugaanku ugu sheegi doono magaceeda war war abwaangaasow nin la waayaba ahayd haddana caaway waxaan kugu og adigoo le baadigoob baa ku jira caawa waxaa kuga cadaysata
aad aniga magaceeda deeqa dahab baa la yidhahdaa midda kale sugaan baan kuu sheegaya qashay ku sugan tahay Ha- ha- wixii dalkeedii oo dhallinyarahii daha jecel dalka kama dhammaanine mhm.
balaaw dushiisiiyo dooxada cadaadiyo toga godan labeetoo dawa nabad ugu daawaani dantayde daa'inkii samaystow Mhm.
dalka iyo dadkaygaan ka dulqaad colaada oo ugu deeq dawiya nabad
waa malaha sugaan badan inkastoo dhowr degma ku jirto haddana eh, m- eh, waa sugaantu waa waa waa- waxay ka turjumaysaa meesha ay ku sugan taha deeqa dahab laba galeetiyo dhabadegaladeediyo toga godan dhasan laba galeetiyo dhabadegaladeediyo Mhm.
jecel jecelay ficilayda beriyo dhow nabad uurdaawaani dankayda daayinkii samaysto dalkayga dadkaygaan ka dulqaad halaada ugu deqdawiyo nabad ducolayday ku sugantaa deeqa ma garan aad baad umaaqsanta adiga deeqadaha baa la isku kii dhowra ayaan leeyahay ee, jacaylkeenana ha- ha noqdo mid waara ee, abwaangaas koley waxiisa waa cadaystay filsana waa la socota xitaa ujeedaa waxa uu- Koley, ah, abwaan buu eh, suugaan buu ku balka camiray suugaan baaba loo soo tiriyo waxaa laleeyahay ducoley dhabadii meelahaas bay udhaxaysaa Eh, fadlan eh, lambarka wicitaanku waa lambarka filsan ii sheegtay furuhu waa sideed haye filsan furuhu waa lix ee cabdirashiidow furuhu waa lix.
ah, lixdan iyo sideed sideetan iyo laba eber lix ayaad nagala soo xiriiri lambarkaas waa kartaa.
wicitaanku fadlan lambarka labo eber labo shan shan sagaashan lix ma ahan wicitaan Waa dhegeystayaasha fariimo.
soo wacaya waan ka raali gelinayna fariimuhu waa labo eber labo shan shan sagaashan lix fariimo ayaa soo jira saaxiib ay soo direen Eh, assalaamu calaykum waa cabdiyare oo jooga degmada cadad waxaan halkan ka salaamaya dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan rabaa heesta dhalinyaro oo kaca dalmaryare ayaa laleeya waan ku ciyaari doonaa assalaamu calaykum ramlo oo joogta xaafadda xeebta haraale har haraale goorme Mm, mise waa waa xeebta rasmiga ahayd yaan yaana ku dhicin baash waa xeebta rasmiga ahayd waxaan eh, salaama hooyo iyo aabe waxaan si qaasa u salaamaya filsan aan ku jeclaa walaasha iyo laleeya dar ilaah baa lagu jeclaya filsan eh. caawa dar dar ilaah baa lagu jeclaaday jacayl kale baan sugaya laakiin caawa dar ilaah baa lagu jeclaaday marka waxaad leedahay waa iga cabdirashiidow- nasiib badanta.
Mm, cabdirashiidow Mm.
jacaylka waa iska jira adduunka dhanaba Mm.
haddii aan jacayl Mm.
jirin dunidaba ma noolaateen aniga ku dhayo dhammaan dadka muslimiinta dar ilaah iskaga jeclaa qof kastoo muslim iga hor ama wax yimaada kale ku jira cabdirashiid maya wiil iyo gabar iga- qof kastoo muslim dar ilaah baa u jeclaa Mm, ama la Marka- yidhahdo adhow luq- maya luq dari leba looga u galay.
jeclaa wax qofka wax kale u fasiraa asiga laga raba jawaabta inuu bixiyo markaan waxaan aadayaa firsan eh, cumar baa caawa ujeedaayo waa cumar caawa saacad uu soo soo xidhan jiray hadda caawa gacanta uga xidhanta waa ujeeda waa labisay waxba- iyo waxbaa ka muuqda tinta waa jaranto malaha ninku waa isoo qarash girey meelo ku socdo bal cumar baan siinayna haye cumar eh, soo dhawow eh, caawa labiska waa baxyahay haye marka waa barnaamijka waa barnaamijka muusiga salaam waa barnaamijka inta badan saaxiibada mar kale habeen wanaagsan aan kule waa tahay cabdirashiidow waad mahadsan tahay adiga firsana waa insalaamaya maadaama aad dadayaasha barnaamijka dadaynaya aad tihiin Mm.
caawe waxbaa dhacaya labis Mm.
cabdirashiidow labis gaara igama muuqda waxaa u malaynaya caawe waan ku ogaa waxaa dhihi doontaan umalxiis uun bas ahaaye anugu aroos waxas kuma jirin
cabdirashiidow horta waxaa laga yaabaa aniga malxiisa xataa ma gaarin
filsana la iska ogaa waa yarin adama ku darsanta aniga malxiis ma gaarin cabdirashiidow laakiin waxaan kuu sheegayaa waa laga yaabaa dadka qaar filsan laftirkeeda inay malxiisad noqoto laakiin aniga malxiis ma gaarin filsan waxaa islada malaha cumar inuu soo waday ogtahay uu koo iyo toban jir aha Mm.
welina ma qaan gaarin marka ka- maya filsan wixii waaba cadaysataba isbuucu dhaweeda cadaysatay aroosii waxay wax u dhiman baa der lama arko wixii dhammaa way soo martay hoosh way soo- hadda bilaasha caawa isku yaraynaysa ay xogta dhegeystayaasha waa ka warqabaan dar ilaahay xataa waa loo salaama caawa maqlaya aniga wax salaamaya xataa carada jacaylkii waa lasoo dhaafay cumar jacaylkii caadiga ah habeen dhaweed malaha waa maqneedba jacayl caadi baa la salaamay caawa dar ilaahay baa loo salaamay maraysa ha filsan waa la socotaa amuraheeda waa la soconaa laakiin anigu weli amurahaasi meelahaas ma gaaro laakiin waan rajaynaya inaan gaaro horta ma- ma ma- weli ma dadka luuqluuqa ku jira hataa shabaqa badan u daansan yahay mise adugu meel baa ku dheganta waxaa leed alxamdulilah meeshaas haddaa ii hirgasho mayo meelna kuma dhigin shabaqna ima dhaansan intaas geliba mama Hadda Cumar- war gaarinba hadda cumar nibaasha Ciyaalka xaafadda sidaa ka weli- bedel mayo cabdirashiid waxaas ma dhici karaa Ay, marka waxaa leedahay hawshaas ma gaarin ha weli ma gaarin ciyaalka xaafadda aniga haye caaw lacal haddii fursad lagu jira yaa salaamaysa yaa salaami lahayd cabdirashiid horta aad iyaa mahadsantahay sida aad fursada ii sideen caaway waan kaga mahad celinaya adiga filsan horta waxaan salaamayaa dhammaan horta marka hore waxaan salaamayaa asxaabtayda aan shaqa wadaaganahay adiga filsan aa ugu horreysiin iyo dhammaan inta istuudiyaha nala joogto dhan marka caaway si gaara waxaan halkan ah, dhalasho hambalyo kal iyo laab ah uga dirayaa adeerkay calidhoof cabdi ciise iyo eedaday xaliimo sacdiye ibraahim guleed Mm.
oo gabar ugu dhalatay isbitaalka guud ee magaalada cadaado walaashay waxaan leeyahay soo barbaar ku soo dhowa adduunyo cusub waxaan barya ayaan kale leenahay noqotii eh, soo barbaarta dalkeedii dadkeeda anfacda laakiin cumar magac ma loo bixi gabadha mise waa weli magac waa dhiman yahay cabdirashidow magacii waa dhiman yahay magacii adiga filsan ba- unbaa lainka sugaya caw magaca marka hilib cuna kadib waay magaca lacalaan laguma bixiyo waa qarash qarash baa ka sokeeya cumar hilib hilibka waa la cunayaa laakiin magaca adiga filsan lainkaga fadhiya haddaa beriisi ka hormarsidin iyo haddaa kadaba marsidin Waxa- waxaa ii dara inta magacii baxsho qarash iga baxo nirshi ka baxa haddii in la yidhaahdo waa meesha waxba laguma hayo waa waa lagu- waa lagu kala baxa maya taas ma dhacayso taas adiga ha aaminin beriiskii waa soo socdaa laakiin magacii unbaa si- caw inaad sii bixidin baa lainka doonaya aad maasanta cumar dib baan kugu soo laaban doonaa eh, stuudiyaha eh, nalisi joog ayaan ku leenahay Eh, markaan dhanka fariimaha ayaan aadaya assalaamu calaykum waa cabdirashiid siisi amrashka iyo filisa dega waa idin salaamay waa canab cabdulahi oo joogta waa canab cabdulahi faarax oo joogta degmada gadhees waxaan salaamayaa muslimiinta oo dhan meel kastoo ay joogaan waxaa leeyahay habeenku ha inii wacnaado cabdirashiid filsan mahadsanaydiin annaguna habeen wacan ayaan ku leenahay walaashan qaali iyo fariinta isku darsanta waa ka gudbaya fariinta isku soo darsan assalaamu calaykum magacaygu waa xamdayar waxaan halkan ka salaamayaa wariyaasha ee shaqa ayaa la leeyahay ka shaqeeya ma fahmin fariinta aad ba iskugu soo dardarsanta saaxiibada waxaan ka codsanaya fariinta soo kala saaran assalaamu calaykum bahda idaacadda waan idin salaamay dhammaantiin gaar ahaan dadeyaasha barnaamijka waa sagal waa sagal seemar roob oo joogta cadaad sagal seemar waa nanaas cusub malaha waa kii roobka oo ugu badan dhammaan muslimiinta salaankaasa oo kasoo gooday kashka iyo laabta iga guddoon cabdirashiid cali maxamed nolow beybi ayaa la leeyahay nolol raaxale ayaa la leeyahay Mm, malaha caawi waa filson baa laiga barajeynaya horan baa kugu sheego marka dhegeystayaashu waa la- waa laiga waa laiga kaa barajeynaya filson haatan shabaqa ku daadsanaa laakiin shabaqa waa gadaal baa laga soo furaya ma- malahana waxayga caawa caddaynaya salaantadii khaaska dad badan dhegeystayaasha laga yimid isla war cabdirashiid isagu ma ma dadka shabaqyada badan buu ka mid yahay ma dadka hadda suuqa kala iibsiga ku jira buu ka mid yahay mise waa dadka eh, beeca ka fadhiistay marka caawa waxayga kolley taa waan cadday doonaa bal yaa laga fogaanin raadiyaha waxaad leedahay ee, Mm.
qaybaha dambe barnaamijka kaadkee lasoo fadhiista waa leyle laki oo godin labe ee, u soo laabatay ee lele cabdirashiid hanooga hanooga geyn baa laleeyahay bahda ee dambe nagama nagama beeshii baaskaaga ma fahmin fariintaas waan filayaa le- inaad markaas dib usoo laaban doonto leylo laki adigoo markaas fariinta soo kabixin waa farxan oo jooga cadada waxaan waa idin salaamay qof aan gaar u salaamay ma jiro soomaalida ayaan waxba waxba kumaan mahdaa ayaa la leeyahay maxay ku maamaadaan laakiin waa fariintaas way soo kala go'day wicitaanka ayaa markaan ee dib ugu laabanayna filsanya dhanka wicitaanka dhankaaga waa tahay cabdirashiid bal Mhm.
kolley fariimaha waxbaad qarqarinaysa caawa xataa waxaan ujeedayo kuwo badan oo markaas dhib laa leeyahay may wax waxa Shabaqa, aniga iga soo cabdir- dhawax cabdirashiid shabaqa iska daayo ee, bahasha runta kaad marka Waxbaan- waxaa ujeeday Mm.
adigoo wax- bahalka dambe sii gelinahay bal waa tahay dib ayaan kugu soo noqon doonaa cabdirashiid kolley waxaan qarinayo far- fariinta lasoo diro waa ku qasban inaan sidata u aqriyo Ay.
fariinta sidata waa aqri doona marka dhanka bal wicitaanka dhegeystayaasha saaxiibo badan baana soo Bal- bal- wacaya waa tahay Mm.
een, balka dhanka wicitaanka halo halo dhegeyste soo dhow dhegeysta adigoo codkaaga sare u qaadaya waad la socotaa barnaamijka magaca yaalkaad inagala soo xiriiraysid waa tahay shirwac waad la socotaa barnaamijka gudagal
waxaan salaamayaa marka hore ummadda muslimiinta maanta waa tahay
waxaan salaamayaa filsan cabdirashiid iyo daqiiqaanka horseeda waa tahay caawa shirwac ma jiraa qaas kule caawa qofka qaas loo salaamay
caawa wax si qaas ma jira caawa si xoolaa la waa ka gabdana marka caawa waxaad leedahay shabaq caawa niyow shabaq miyaa daasa saaxiibkeyo
waa si weyn baa caawa aad ba- aad baad u maasanta caawa maala xuli leeyahay ninka saaxiibka waa waa jim waa jimcu leeyahay caawa marka ayaa lagu kufin ee shabaqaan dhigay caawa jimcu leeyaho luqluqyo badan baa jira oo meelo badan baa la maraya marka waa lagu qasban yahay cabdirashiid haddii shaba jimcaha la gaaro oo dhowr habma in la daad shabaqa sameeya may waxaa la weydiinaya dadka dadka iga halka iga ah, dhankaas iskuma roonin dar ilaahay baa dadka u jeclaa maahane dhanka dhanka kale waa la- waa laiga rabay filsaraanku bal waa taa cabdirashiid bal dhanka iyo citaanka aan usii jaleecna markaas dhegeystayaasha sida tooska qadka ugu jira halo halo calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow magacyaalkaad nagala soo xiriiraysid ayaan waad la socotaa barnaamijka adigoo codkaaga sare nagu qaadaya waa tahay gudagal waa tahay caaway kollay walaalaha iyo halkaa haddii lasoo marmaro kadib ma jiraan een, qof qaas caawa loo salaamayo waa tahay bal soo daa een, mahad nuurre een, kollay mahad nuurrehena miyaa mase waa koo kale mahad nuurre waa badan yahay kollay annaga laftirkeena mida stuudiyaha nagula sugan waa kollay shaqaala ka mid yahay marka ma waa mahadkeena miyaa mase waa mahadii kale
aad baad umahadsanta walaashay qaali caawa dadku dad badan boo shaba isqarqarin jira caawa wuxuudu bannaankaba yimaadeen Kolley- cumar wuxuu ku hayay maqan gaarin laakiin mar dhow waxaa maqli doona Mar dhow waxaa- saxiifa baa sin qaasa u salaamaya marka caawa kaliya laab weliba caawa dad caawa kaliya badan- laabta ka shidan tahay hadana dad ba alla noo soo baxashay Marka- allo hanaga kiin qaadin hableena waa waa dadka waa runta jecel yihiino waa waa dad waxa banaanka soo dhigaya marka looqloq marowlaa islaamigu yimaado haa luqluqi marow laasim laamigaas ku keenaa la dhaha wax kasta luq soo mar maqan gaarin waxaa soo wad banaanka ay marka dambe marka imaanaysa dambe ay- oo jidka la iskaga hor marka imaado.
la- laakiin cabdirashiid yaa lagu dayin cabdirashiid waa dadka waa qaar foodaha jiro oo iska foodaynaya marka kole tii aniga dhankeyga salaanta ka timaada waa salaan waxa u- waa ma ahan micnaheedu inaa luqluqyo ma- marka mar waxaad badanahay leedahay- mhm, waxaad leedahay baasha laga yaabo inay mid qaybta foodada tahay laakiin asxaab badan baa jirta dhanka fariima ayaa dib ugu laabanaya filson asalamu calaykum waa idin salaamay radio cadaado Eh, gaar ahaan sistem rashka iyo filson waxaan salaamayaa soomaali weyn oo ay idilmay faamiliga ugu horeeyaan oo iyo macaan farxiyo oo ku sugan cadaado iyo aaba macaan cabdullahi oo ku sugan u s a waa maraykanka salaan kasoo goday kashka iyo laabtop may xubbi sagal axmed oo ku sugan cadaado qalbi io nolo macaanta waan ku xiixi- waan ku xiisa ayaa la leeyahay intaa hablo ku nool adduunka waxaa tahay taan ka doortee xayaati wakhtigu ha ku wacnaad cabdirashiid oo waxaan ka codsanayaa heesta cabdicasiis iskraaji ee yarta igu habay howlwadaag iyo hoyga raaxada waxaan u hibaynayaa may qalbi sagal caday xabiibi dhegaysi wacan may xubi may qaali may dhiiga ii nolo xabiibi la-aanta abaar baybaay ayaa la leeyahay waxba lama soo kala reebeen meesha Kale waxba isnuga lagama inkastoo tegin.
aan ka xumahay uu magacii kasoo tegay haddana waxba lama kala reeban baa la dhihi karaa marka filson caawa kuu sheegay waa rag waa haddaa oran jirtay eh, ragga shabaq badan daadsan Mhm.
caawa ujeedada Caawa waa- waxaad waa- leedahay- waa- waa isxorayn caawa waxaad leedahay albaabadan furanay Mm, aad u weyn aad u weyn Ah, warka ee cabdirashiid oo waan dib wax kubaan kugu soo noqon doonaa dhegeystaha sida tooska qadka ugu jira ayaan jaanis ka sii doonaa halo halo halo dhegeyste calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow magaca galkaad nagala soo xiriiraysid adigoo ka fogaanaya goobta buuqa soo dhawow magaca yaalkaad nagala soo xiriiraysa adigoo noogu bilaabaya sumay barnaamijka waad la socotaa soo dhawow caawa halkaad iyaad ka salaamaysaa waa tahay cabdirashiid waxaad moodaa dhegeystahaasi codkiisa inuu aada u hooseeyo marka malaha sida- laga yaabo waa xilli iska jiifo dadku waxaa laga yaabaa inay qayb ka mid a fiidol baa iska jiiftay marka waxaad maadaama leedahay hurdadaa taraaraxday Mm, bal dhegeysaha kale wici- wicitaan ku bal waa jira tahay dhegeystaha xiga ayaan jaaniska sii doonaa anagoo weliba dhankaas iyo codsiyada dhegeystayaasha u jileeci doonaa halo halo dhegeyste calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacyaalkaad nagala soo xiriiraysid maaniya barnaamijka waad la socotaa waa tahay gudagal waa tahay yaad kalood salaamaysaa caawe Ca- ee, waxaad leedahay caawe shabaqa daadsanoo qaaska xagga qaaska waa laga wareegsanayaa
aad baad umaadsantaha waa kaa macalinaya wixii baa cadaysata waxay tiri mm, mhm. haye magaceed haysta magac ma leeda Mis- mise waa mid ka mid a kaalimaha suugaanta farxiyo waa maasantaha Waa tahay.
dhegeystahaasi waxaan u fahmay mid ka mid a eh, kaalimaha Waa- suugaanta waa mid kamid kiisaa farxiyo dhan baan wada taageeraa Mm, dalabka ee, dhegeystayaasha ee, filson waa aadi doonaa saaxiibada wicitaanka sidoo kale fariimaha maana hilmaamin cumar qudhiisa dib baa ugu laaban doona markaan ee, q- dhextaalka ayaan dib ugu laabanaya mid kamid a kalimaha suugaaneed inkastoo dalabka dhegeystayaashan aan tixgeli doono waxaan soo qabanaya markaan ee, mid kamid a heesaha inta badan ee, ani ahaan marka iska hadlayo heesta waa inta badan waa hees aan dhegeysto haddana waxaan qaaday nin fanaana oo aad igu dhow aan saaxiibanahay kolley Waa.
caawna ila joogaa sidaan filayo magaalada tancadeed ee xarunta baarlamaanka galmudug waa hees saameyn badan kolley marka qofkii dhageysta ayaa markaasi ka turjumaya Waa tahay.
waxa ay tahay Waa tahay cabdirashiidow een, maxaa kamid heystaas Hees si eh, si gu- micnaheeda haddaa kuu dul maro waa hees eh, marka een, ama la sheegasa ah tusaale qof baa wax u gashay marka dhankeeda wax ka soco waayeen marka waa hees eh, ama la sheegasha oo qofka waxa u gashay haddana wixii dhankeeda ka soco waayeen marka kolley markaa dhegeysato hees ayaa fahmi doontaa bal bal waan arki doonaa marka heestaas ayaan ku wada nasanaynaa dibna waa iskugu soo laaban doonaa Dhag- qaybta dalabka dhegeystayaashana waanu tixgeli doonaa haddii ay buu raaligan hees waxaan qaadanayaa alfanaan xarbi cusmaan hoodaale
gabaryahay jacaylkan soo gardaadintiisii xiilka guud ka saartoon gurigada ka dhalatana u gargaaray awga gabaryahay jacaylkan soo gardaadintiisii xiilka guud ka saartoon gurigada ka dhalatana u gargaaray awga in kastoon abaalgalay cidna iima gudino jacaylkeenni gagaxay waxaa guuldarada baday gacalooyi dadkaagii inkastoon abaalgalay cidna iima gudino jacaylkeenni gagaxay waxaa guuldarada baday gacalooyi dadkaagii annaa gaabsan maayo qodobtiya qursiga go' ku daahimaye gudiyada adduunko gaarta qaada caashaqa ayaan xaalka gaarsiin ayaan xaalka gaarsiin annaa gaabsan maayo godobtiya quursiga go' ku daahimaye gudiyada adduunko gaarta qaada caashaqa ayaan xaalka gaarsiin ayaan xaalka gaarsiin heestaas uu ku luuqinaya alfanaan xarbi cusmaan hoodaale waxay qayb ka ahayd barnaamijka muusikii salaamaha radio cadaado filsan qaybihii dambena barnaamijka waan ku siqaynaa oo saaxiibo badan dalab ayay naga sugayaan saaxiibo badan fariimo ayay soo direen kuwa wicitaanka ayay soo buuxu dhaafinayaan si marka waqtigu nagu fududaa bal waxaan raacsanaya marka aan soo qabanaya mid ka mid a dalabka dhegaystayaasha oo heeda heesta uu ku luuqayo alfanaan cabdicasiis maxamed cali iskalaaji iyo heestiisii haybiska bagasho wacan
yarti lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada hanka kama tiro cisku kama haro yarti reer mudan inka heli jiray uuna hurda kama lado yarti lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada hanka kama tiro cisku kama haro yarti reer mudan inka heli jiray uuna hurda kama lado Nawacantii, manka hanantii, inku iran jiray uuna wau hilibkooy. Habtay bay dhaba, jubban halacsaday oo kaman helin abdibaydhaba jubban halacsaday oo kaman helin dhiran goortaan ku unguubay hobyo iyo mudug iga hiraysa irta waa beri nuga lebadiqi adabtima bari wanka haybshe ma hargayse halatumataa
heystaasi haybis uu ku luuqinaya fanaanka cabdicasiis maxamed cali skrach waxa ay ka mid tahay dalabka mid ka mid a dhegeystayaasheenna saaxiibo badan baa jira filsonay oo waqtiga aada markaasi noo kululaaya ba dhanka wicitaanka janiska si bal waa tahay cabdirashiidow ee dhanka iyo cutaanka tooska ayaan jahan iska siinayaa si ay kaga qayb qaataan oo fariimahana jildhici doona halo halo calaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow magacagaalkaad nagala soo xiriiraysid magacagaadoo raali inagu celin waa tahay waad la socotaa barnaamijka gudagal
inta waxaan ka salaamayaa wasiirkayga qaaliga ah ahmed baalisle maxamed aadan mey asraf karaam
waa tahay ma magaca hal mar jacaylka igu celi waa i dhaafay hal mar adoo maadsan
maxamed aadan mey karaama aad u weyn aad u weyn marka waa caawa keliya laba loo salaamayaa aad u weyn allah isku kii barakeeya inla adiga jacaylkaaga lamaankaaga ee wixii nabiiba wixii sadexaya allah ka qabto caawa saaxiibo badan baa dafirsan waa kuu sheego kolley caawa dad badan aha caawa saaxiibo badan baa shabaq u daasay oo dad badan isqari jiray caawa godka kusoo dhacay waa ujeedaa Ee, marka weli ee, saaxiibada ayaan weli fursad siina waa isku wadi doonaa asalaamu calaykum radio cadaada waa anfac oo joogto cadaada waxaan dalbanaya saddexdan rusha samsom waan kugu ciyaari doonaa dib raalli ka noqdo wicitaanka bal filsan dhankaaga waa tahay cabdirashiidow bal dhanka iyo cutaanka ayaan jahan iska sii doonaa halo halo dhegeyste soo dhowow dhegeyste magacagaalkaad nagala soo xiriiraysid waa tahay cabdirashiidow waxaad moodaa dhegeystahaas Dhege- bal dhegeystaha ku xiga dhegeystaha xiga ayaan jahan iska sii doonaa si uu kaga qayb qaato halo halo soo dhowow dhegeyste magacagaalkaad nagala soo xiriiraysid
abuumaha badan waa wanaagsanahay waa maxamed aadan roble oo jooga hogduwaag waxaan salaamayaa bahas xaafadda
waa tahay yaad kaloo salaamaysaa
dhammaan soomaali Mm.
waa kaasaaba maanta waxaan dalbanayaa hees haye soo daa ma ma inkastoo waan dareemi karaa waa heesii hore malaha sida sida kuu muuqatay haye
haa abuumacaana soo baalkii waxaa iga lunsan magacii macnaha fanaan ku luuqay jiray heestu waxay leedahay Mm, dhammaan soomaali way isku dhey ninkii dhintaana waa dhibkood mm, waa hees wadaniya
yaa waa hees wadaniya sidaan u fahmay
haa dhammaan soomaali way isku dhey ninkii dhintaana waa dhibkood dhinaca wiisadiisan ka adsanaya aad baad u mahadsantahay waan ku ciyaari doonaa haddii waqti unaan saamaxo dhanka fariima ayaan janiskooda siinayaa haddii markaas waqti unaan asalaamu calaykum waan ka xuma ayaa leedahay inaan magacayga ka tegay waa cabdicasiis cabdullaahi caska yare oo ku sugan k b b muqdisho codsi haysta iskalaaji yarta igu hab- waa kuu ciyaara saaxiib sare haddii aad maqlayso oo la socota barnaamijka dadayaasha barnaamijka waan ku salaamay axmed qaliif jooga bakin waxaan salaamayaa ayaa laleeyahay een macaanto nimco cali mahadsanidin ayaa laleeyahay magacaygu waa cabdirasaaq waxaan ee, luga luga hor taga karaa ayaa laleeyahay waa mawduuc kale buu ku jira ninkaasi fariinta isku doorsan tahay asalaamu calaykum axmed oo jooga degmada baxdo waxaan salaamayaa saaxiibaday ayaa laleeyahay faaduma filson codsi heysti ilka casaqays iyo eqreyarey dayax soo baxaya waa ku ciyaari doonaa saaxiib sare fariinta kalena waa isku darsan tahay dhanka wacitaanka bal dhankaaga dajaniskiisinayso gabadhii la yidhaahdo anfac dalabkeeda ma ilmaamin ee daxdan nurshaysti samsom waan ku ciyaari doonaa anfac d a raalli ka noqda marka bal dhanka wicitaanka ee filsanay oo saaxiibada soo wacaya ee janiska c waa tahay cabdirashiidow dhanka iyo cutaanka ayaan markaasina u baaqi doonaa si ay nagala qayb qaataan dhegeystahan iyo jaariska sii doonaa halo halo magacagyaalkaad nagala soo caraysa dhegeysta soo dhowow halo halo dhegeystahaasi waxaan filayaa markaas nuqaadka telefoonka ka go-ay waxaan filayaa inuu dib usoo noqon doono bal cabdirashiid waqtigu aad buu noo kulaalaya filsan saaxiibo badan way kasoo qayb qaadan barnaamijka kuwa dalaba dirsaday markaan dib ayaan ugu laabanaya qeybaha farsamada anfac heestii dalbatay daxdan nurshay samsom ayaan soo qabanaya waa tahay
habeenko caadiyaho cirkuna cad lahayno xidiguhu camirayn yaa kula caweeya suu sameeyey kula cayaar kula cayaara habeenko caadiyaho cirkuna cad lahayno xidiguhu camirayn yaa kula caweeya suu sameeyey kula cayaar kula cayaara cawda kula kaco caynkaba adduunyadan caashaq caashaqa alla caashaqa yaadu noqotaa cawda kula kaco عاشقة عاشقة هلا عاشقة يا ذو نقطة
samsam iyo heystii dayaxdan rusha oo ku luuqeynayay waxay ahayd mid kamid dalabka dhegeystayaasheenna qaybidda baan eh, kusii siqaynaa filson oo dhegeystayaal badan barnaamij kasoo qayb qaadanayaan cumar ayaan aadi doonaa balse markaan wicitaanka bal hal iyo laba ka hormari maadaama waqtigan Mm, aad buu noo kulaalaya.
kulaalaya dhegeystayaal badanna markaas waxay jeclaan lahaayeen inay barnaamijkan ay kala qayb qaataan balse dhegeystaha ugu horeeya markaan ayaan jaanis ka sii doonaa dhegeystahan halo halo waa tahay dhegeystahaas waan ismaqli weyne dhegeystaha xiga ayaan sii doonaa halo dhegeyste soo dhawow magacyaalkaad nagala soo xariraysid
Abay, Nuria, no sé, bien, que ves.
waad la socotaa barnaamijka nuuriyo
No sé, ah, no, la sé.
waa tahay gudagal haddii aad la socotay
Abay, umada, muslimiinta meel walba joogan waa salaamaya.
waa tahay nuuriyo caawe si qaasa ma jira wax loo salaamayo
Ahaa, walaal, aad iyo aad u wanaagsanaa, Waa tahay.
walaal, waxaan So- salaamayaa.
Mm. waa tahay Waxaan salan karay lama garanayo, abay, hooyo. Magac ku jeceshahay joogo, walaal, ceeba gaar.
een, codkaaga sare noogu qaad nuuriyo
Abay, saqaasin waxaan salaamaya, maxaa cabdi casiis oo ku sugan magaalada Cadaga, ah, badda galbeed.
magaalada cadaada ku sugan waxaad leedahay hameenkaa ku wacnaday jimco waad wanaagsan mahadsantahay Codsi ayaa wataa, walaal.
haya gudagal waqtigan waana kulaalayaay
Haa, heestii ilka cabsi, walaal, barni iyo caga dhigo.
barniga caga dhiga miya
Ahaa.
aad baad umahadsantaha walaashay qaali waan kaga maalinayay qaabka quruxda badan barnaamijka ay qayb qaadatay qaybidda ma barnaamijku siqanaysa dhegeysan asalamu calaykum waan idhiis xaafadda waa beri waxaan halkan ka salaamayaa walaashay filsan degan iyo sidoo kale walaalka cabdirish waan kaa qaadnay mid talcin awada kuusoo marinaya dhegeysan kale fariinta asalamu calaykum cabdirisaaq waxaan salaamayaa een, soomaali oo dhan codsi haysti axmed rasta jacaylkana ee, jacaylkana dhammaan dhowr waajib buu lahaa ayaa la leeyahy waan ku ciyaari doonaa saaxiib sanadii waqti noo saamaxo qaybi dambe filisaan ku shaqaynaa oo waqtiga aad buu inoo kulaalaya oo deeqado qura ayaa inoo harsa markaan cumar baan aadaya oo dhanka ee, garabkayga fadhiyo cumar soo dhawow kolley caaway stuudiga ku sugnayd oo saaxiibo badan waa maqlaysa oo gambasho ku jiray ee, halkan baa laga salaamay adii qudhaado taadii waa sugu waa malaha waa soo socota waxaa laga yaaba inuu waqtigu ka hor dhamaado marka bal soo dhawow hadalkaaga waa tahay cabdirashido waa dhowahay horta adiga filsona mar labaa isalaamaya maadaama adiga filsa caawa dadka si aada faraha ugu taagtaagaydi marka aniga horta wasaa u adii qudhaado jeeda markhaati baa ka ahayd waxaana ku iska abuurana maaha
maya had- dadka kale waaba iska cadaawaada laakiin aniga waxaa ku cadaata caawa maan inaa inaanan weli waxaas garin shabaqa la daaday hadda waxaa la yaabana caawa meeshan cashara ayaa ka barta laakiin wa- waxaa laga yaabaa inay soo socoto salaanta laakiin barnaamij ka hor dhamaada macquula maya ma soo socoto male maya hadda kabacdin inay imaan doonto salaada waxaa la- marka wax hadda imaan waaya hadda kadib ma soo socoto
marka filson caawa waxaa u sheegaya in eh, waxyaabaha macnaha adiga filson hameen kasta dadka faraha ku taagtaagaydin dadaa wax kasoo qufaydin laakiin idinka weli wax wayn kamahayn aad baad ari kule qaybaha dambe aa sheeg waa sheeg hore u dardaarmay ee, qaybihii dambena waa la joogay kule firsan ku dhalay qaybaha dambe wax badana wax badanaa sheegtay inaa qaybaha dambe qaybaha dambe barnaamijka oo dhamaadaa la arkaa mar kasta qaybaha maya caawi hore dhegeystayaasha uga ballan qaada caawi wixiga anu waa cadaynaya shir kuma jiro firsan oo kale ma iyadoo qudhadi caawi waa ballan qaado inay qaybaha dambe cadaynayso marka cumar ha fogaan baa kule markas ada wax badan ogaa doonaa caawi kaa qarsoonaa walay ka garan doonaa adiga filson caawa aad baad umahadsan tahay ee, firsan waqti aad inoo kulaa dhegeystayaasha laba wicitaanka iyo sidoo kale laba fariimaha siinayna ayaan waqti jaanis aad ka buu siinaa inoo- intuu markaasi ay waqtiga ku saam- u saamixo dhegeystahan ayaan jaanis ka sii doonaa Een, cabdirashiid oo si tooskaa qadka ugu jira halo halo dhegeyste
Salaamu calaykum.
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacyaalkaad nagala soo xariraysid
Waa Riyaaq oo jooga Kilmanshaar.
waad la socotaa barnaamijka waa tahay gudagal
aad baad uma asantahay mitaal canaawada kuu soo marin walaashan qaali baan kaga mahad celinaya dhegeystaha kale filsan raacso wicitaanka ugu dambeysay markaasi fariimo anigana labada ugu dambeysa isku raacsano oo maadaama waqtigu aad unoo kulale furtuqaan gacanta taagu leeyahay bal waa tahay Mm, bal cabdirashiid dhegeysta oo- ugu dambeeya bal wicitaanka dhankaaga cabdirashiid oo dhegeystahaas markaas ayaan jaanis ka sii doonaa wicitaanka jaaniska hela halo halo dhegeyste
Salaamu calaykum.
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow magacyaalkaad nagala soo xariraysid
Waa dhawahay walaalo qaali iyo Filson, ee, waa ku salaamayaa. Magacayga waa Nucaasal oo jooga Biigudud.
ayaan aragsan een dha- waxaa tahay dhegeystihi ugu dambeeya dhanka ay wicitaanka bal soo dhawow caaway barnaamijka maxaad kaga qayb qaadanaysaa
Waa dhawahay walaashay dhammaan. Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo wariyaasha raadiga Cadaga. Waxaan kaloo salaamayaa asxaabtayda kale ah. Ayaan Fadxi, Sila Khadar iyo Maxamed Deeq Liibaan. Dhammaantood waan salaamayaa.
waa tahay cadda iyo mahadsantaa dhegeystahaasi aan kaga mahad celinaa fursadaada qaaliga sida waa- aa usoo koobtay dhankan eh, dhankayga fariinta ugu dambeysa haddii Wa- aan wa- fiirsan dhankaay karno. maadaama waqti aad inoo kale fariinta ugu dambeysa dhankayga En, asalaamu calaykum waa maxamuud oo jooga waa beri waxaan salaamayaa bahda saxaafadda maamu- eh, ummadda soomaaliyeed gaar ahaana saaxiibada yaalale farxiyo cali waa maasanta saaxiib sunan kamena qaab quruxda badan gabagabadii barnaamijka la soo gaarinay filisan eh, saaxiibo badan way soo waceen kuwa hadda soo wacaya oo mahad celinaya kuwa fariimaha soo diray ee la aqriyay intaba dhammaantii waa maasantiina kulena qaybihii ugu dambeeya la jooga hadda ballan baa naga qaaday hadda qaaskii baan kaa sugayna waxa dhegta Koley- sugnaba aan ugu koley horeeya ad- weliba bo- koley bal adiga markaan ee dhankaaga koley wax badan cabdirashiid oo tiraahdaa qaas baan isku soo harayna ma ahan Koley- fiirsan dana soo aniga aan baa ku weydiiyey dhankaas waa iga xigtaa weliba eh, ma qofkii bidixda jooga la- dhan- dhankiisa oo ii soo wareejisay maadaama mid iga xigto haddana iga hormartay ba koley aniga dhegeystayaashu waa kaa sugaynaa ama marmarsiga gal ama caa waxaa tiraada iga wareejiyo habeen dambana ballabi maya ayo qudeed waa hadal cabdirashiidow caawe inta badan dhegeystayaal badan oo fariima soo diray waxaan arkaya dhahaya ninka cabdirashiid caawe inaad fariin nooga reebtid maahane tayda waa diyaar tayda af jooga looma filsan tayda waa diyaar anigu qadheed waa cadaysanaya waxayga tayda wa- wa- waxay waa diyaar laakiin tadaba laga haddama haddana mar- aad number lameynaysana waa goonaa leedahay waqti bal habeen damba nooga dhiga Mm, oo- maya ee, shabaqa waa kala badan yaha maogtahay marka aniga waxaa las dhihi karaa aniga firsan ahaan waa ujeedaa dadka badan oo inta la fashila inaana ku jirinoo saqiir yaro carruur yara iska haya marka waxaa leedahay Weliba hal meel baa ku qaangaar, dhegsana hanuuna yara iska haya marka waxaan leeyahay markaan kadib eh, labada kun iyo xoogaa markii la marka aniga gaaro waxaa leedahay hadalka waxaan fahmay hal meel baa ku dhegsanaa shabaq badan ima daadsan Mm, maya xoogaa waa iska yara hawsha waa iska mise maba fududahay.
gaarina soo Marka- wadaa wa- wa- weliba lama qaan gaarin is leeyahay hadartaan xoogaa yar oo hataa waa saqiir yar waa las dhihi karaa cabdirashiidow balse dhegeystayaal badan waxay leeyihiin annaga ninka cabdirashiida ma baday karna caawayo indha kulkulul habeen kasta nooga yaaba qaybaha dambe barnaamijku nooga dhameeya waa maasantaa filson kolley ee, hore u sheegay dhegeystayaasha caawa waxaan si qaasa u salaamayaa oo waxaan oo waxaa la sheeg waxa la qariiraya ma jirto caawa horena saaxiibada waan uga ballan qaadaya dhegeystayaasha waxaan si qaas halkan uga salaamayaa oo qof igu qaaliya ah oo inta badan inta badan waxaan ku tilmaamaa aanan garanaynin oo qof igu qaaliya ah een, saaxiibkay khasaaro xasan axmed maxamed khasaaro ninkaas baa si aad u salaamaya marka een, saaxiibada waa maasantiin aan leeyahay waan kaga sidaa u mahadcelinaya fiirfiirinaysa meelaha waxaa May, badnaa waxay- ugu waxay- jaleecdanaysa caaba khasaaraad ku waa sadan cadi hilfilsare waqti aad inoo kulaalaya kun iyo kow jeer waxaan mahad celinaya saaxiibada barnaamijkan raqibata kuwa wicitaanka kuwa aan soo wicin kuwa waqti u saamiix waaya intaba fariimaha sidoo kale kuwa loo aqriyay kuwa aan loo aqrin kuwa hadda soo diray dhammaantii waa mahadsantihiin barnaamijka saacadda wada ka baxay wada jir caa waxaan kula socodsiinaa ninkoo kale ah cabdirashiid cali maxamed iyo sidoo kale mm, eh, filsan muuse yuusuf dhanka farsamada garlaaned waxaa ka qaabeynayay xasan axmed maxamed tani barnaamijka xasan.
mid lacayna sida iyo nabadgelyo waxaan kaga tegaya mid ka mid a kalimaha sugaanta iyo heestii ee ku luuqayso xabiiba xasan tooxow kaska cad nabadgelyo
Hallelujah, ido ma keenayane markan kaliga i tashaday oo ankii waxaan ka dhigay markan kaliga i tashaday oo ankii waxaan ka dhigay dooqayo midku oo kasbaday kalsoone inaan iraa kaliya maaban rabaa keligay uunbaan jeclahay kaskacad waan doonayaa keliya hayg baan isaga u ahay kayd meel u yaal cashaqa inta aan kortegay sawnigan kishwayn darsaday sawnigan ku guray cashaqa inta aan kortegay sawnigan kishwayn darsaday